ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار موضوعنا عاوة إن شاء الله تعالى وحوه ماركتي ku saabsan yahay in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa la barto oo su-aalaha imaanaysa dadku ilaahay waa yaqaanaan maxaa la sheegahaya tacriif annaas birabbi nnaas dadku inay ilaahay bartaan subxaanahu wa tacaala waa waajib ayuu ku yahay sababtoo ah haddii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa aan la baran la caabudi maayo sababtoo ah insaanku waxa uu samaynayo wuxuu ku sameeyaa isagoo maaragtay fahamsan ayuu samaynayaa isagoo waxaa ka dambeeya garanaya ayuu samaynayaa isagoo fakeray ayuu samaynayaa marka insaanku wuxuusan saas u fahamsanayn ama waa iska dhaafaa ama isagoo aan maaragtay nashaad lahayn buu samaynayaa oo hadda maalan waa aragtay dadka muslimiinta ahaa oo shahaadanhaya oo inay ilaahay yaqaanaan sheeganhaya haddana inay ilaahay caabudaan waa lagu kari la-yahay oo maxay tahay sababtu ilaahay soo ma yaqaanaan hadday ilaahay aqoon lahaayeen waa caabudi lahaayeen marka maadaama aysan ilaahay caabudaynin macnuhu waxa weeyaan ma yaqaanaan waxa ay yaqaanaanna waa wax iska yaroo oo kooban oo aan ku bixinaynin inay ilaahay caabudaan wax iska yar weeye waa macluumaad iska kooban oo aan qofka dhaqaajinaynin cilmiga loo baahan yahay waa cilmiga ku dhaqaajiya waa cilmiga adoo hurda ku soo kiciya waa cilmiga adoo fadhiya ku sare istaajiya waa cilmiga xoolahaaga u bixinaysid cilmi kaas weeye laakiin wax maskaxda iskaga jira oo meelahaas ku qarsoon oo aan wax ficila lahayn oo wax baraatika aan lahayn waxaas cilmi lama yidhaaho marka dadka muslimiinta oo ilaahay subxaana wa tacaala guud ahaan iska rumaysan jiritaankiisa rumaysan inuu ilaahooda yahay rumaysan laakiin aan caabudaynin iyo kuwa ilaahay caabudaya laakiin cibaado cibaado basteed ah cibaado ebarkeed ahoo daciif ahoo aan ruux lahayn caabudayana laftooda macrifo la-aan baa haysa walidaalika ilaahay subxaana wa tacaala isagoo noo naxariisanaya ayuu iskaaya baray ayuu nebiyaal noo soo diray ayuu qur-aanka noo soo dejiyey si aan u baranno maxaa yeele barashadiisa ayaa waxay tahay albaabka laga galo cibaadadiisa haddii la caabudana ridihiisaa la helayaa haddii ridihiisa la helana waaritaankii ayaa la helayaa iyo jannadii barwaaqadii baa la helayaa naxariista ilaahay waa tiro badan tahay oo xagga maadiga ah waxa la cunahayo waxa la cabahayo waxaasoo dhan wixii lagu noolaan lahaayo o dhan waxaan haysano iyo waxa la heli doonoba khayrku waa badan yahay moogta waxaan haysano iyo waxa la heli doonoba adduunku waa buuxaa ilaahay baa bixiya subxaana wa tacaala laakiin waxaasoo dhan waxaa ka fadli badan oo ka qaalisan alhidaaya ayaa ka qaalisan waxyiga ayaa ka qaalisan ilaahay subxaana wa tacaala inuu meeshan na keeno oo dhulkan nagu abuuray oo aan wax cunno wax cabno oo aan xoog yeelanno kadibna uu isa ka hay dhaafo uusan waxba noo sheegin xaggee baan ka nimid xaggee baan u soconnaa sidee wax yihiin uu naga aamuso arrinkaasi macquul maaha xataa dowladaha waa aragtay haddii xooga aan soo dhowayno walilahi almathalu laclaa haddii aan soo dhowayno ma jirto dowlad dadkeeda ka aamustaa ma jirto waxbay siisaa waxbay xoogaa usoo quraabtaa waxbaa maaragta la sheeg sheeg ah laakiin amar baa jiro raadiyaa jiro telefishin baa jiro booliis baa jiro ciidan baa jiro caradu cidla maaha marka haddii saas anagu aan nahay bani aadamkaah dowladdan weyn oo koonkan ballaaran ah inay hadal la-aan ahaato oo war la-aan ahaato oo khabar la-aan ahaatahay wax macquula maaha ilaahi subxaana wa tacaala irsaaqada bixiyey oo biyaha bixiyey oo baadka bixiyey oo waxa caloosha la gelinayo suuliga la geenaya bixiyey inuu bixin waayo hidaayo macquul maaha kuwa maaragtay sidaas ilaahay ku tuhmana kuwa khaldanoo ilaahay subxaana wa tacaala aan fahamsanayn weeye walidalika ilaahay wuxuu yidhi wamaa qadaru llaha xaqa qadri id qaaluu maa anzla allahu calaa basharin min shay kuwa yidhi ilaahay waxa ma soo dejin waxa ma soo dirin kuwa yidhi kuwaas ilaahay ma yaqaanaan ilaahayna ma qadarin ilaahayna maaragtay ma ixtiraamin sidee ku dhici kartaa ilaaha xakiimka ah oo caliimka ah oo raxmaanka ah oo raxiimka ahi inuu dadka inta abuuro caloosha u buuxiyo soo garamaysid kadibna uu ku aamuso uusan hanuunin uusan uusan hagin wax macquula maaha ilaahi subxaana wa tacaala way iskaaya baray wuxuu isu kaaya baray aayaadkiisa kowniga ah kownkan kaa sarreeya waxna kaa hooseeyo waa calaamad ilaahay weeye waa mucjizo ilaahay oo haddii la fiiriyo waxaa la arkahayaa cilmiga meesha yaalla awoodda meesha taalla ayaa kuu muuqanaysa waxaa kuu muuqanaysa raxmadda meesha taalla samadan weynanka badan oo iska ballaaran oo intaasoo malaayiin oo sano dhisnayd oo fogaanteeda la qiyaasi la-yahay dhulkan iska ballaaran oo kaa hooseeya roobkan iska da-ahaya barwaaqadan isku qoofalan waxaasoo dhan inay qalbigaa kiciyaanba loo baahan yahayo ilaahi subxaana wa tacala halkaas aad ka fahamtid laakiin waa lifahmi la-yahay oo waxaa arkaysaa annagu waxaan la yaabaynaa sar dheer baa arkaysaa oo maraykan iyo yurubiya waxaa laga sheegaa maaragta sarar aada u dheer oo tiro badan intaasoo boqol oo maaragtay dabaq ah ayaa la sheeg sheegahayaa markaasaa lagu faanahayaayoo lala yaabahayaa sida loo koro iyo sida loo fuulo iyo sida looga soo dego meeshii cajaa'ib baa jira ayaa lagu odhanayaa wax bani aadam sameeye weeye laakiin samada ilaahay sameeyey oo intaas ka tiro badan oo ka dhir badan xagga loo fiirin maayo se wax la yaable maaha waxaa maqlaysaa waxbaa la sameeyey mishin ayaa la sameeyey mishin dharka dhaqaa la sameeyey mishin dhulka xaaqaa la sameeyey kombyuutar wax xisaabiyaa la sameeyey war maxaa dhacay ilaa aakhirihi laakiin wax ilaahay uu khalqay oo insaanka waxaa samaynaya ah mishinka ase aa sheegaysid oo la yaabaysid iyo kombyuutarka aad la yaabaysid waxa sameeyey soo insaan maaha insaan baa sameeyey maskaxda uu ku sameeyey yaa siiyey ilaahay baa siiyey hadda marka ilaaha insaanka abuuray inta la iloobo maxaa kombyuutarka loo ag fadhiyaa oo loo ammaanahayaa oo dadkii sameeyey intaas oo maaragtay maxaanku rahaa dicaayad ah intaasoo ammaan ah intaasoo jacayl ah intaasoo hanqaltaag ah lagu hanqaltaaghaya ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu isku kaayo baray aayaadkiisa tanziiliga ah qur-aankiisa gaar ahaan ilaahi subxaana wa tacaala wuu iskaayo baray asmaadiisa ayuu sheegay sifaadkiisa ayuu sheegay afcaashiisa ayuu sheegay wax uu sameeyey buu sheegay qur-aanka makiga gaar ahaan aad buu uga hadlaa abuurista samaawaadka abuurista arlada waxa laga tegi ma laha wax kasta waa la sheegay oo ilahi subxana wa tacaala uu sameeyey oo maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa in lagu cibro qaato oo awoodda ilaahay la suuraysto cilmiga ilaahay la suuraysto naxariista ilaahay subxaana wa tacaala la suuraysto ayaa loola jeedaa laakiin middii waa la-yahay sababtoo ah insaanku samaawaadkii arlada wuxuu arkaa isagoo weli aan caqli yeelan oo markaad dhalatid saa la socotid caqligaaga iyo indhahaaga kee hor shaqeeya indhaha hor shaqeeya wixiibaa arkaysaa samadaa arkaysaa dhulkaa arkaysaa xayawaanka arkaysaa dhirtaa arkaysaa marka marka markaa weynaatid oo caqligii uu shaqeeyana wixiiyo mar hore aad aragtay oo ishaadu ka bogotay baa caqliga imaanaya markaasna dib u noqon maysa sidii hore usii ordaysaa waana waxaana haysta wey ilaahi subxaana wa tacala markii uu ku abuuray ayaa kugu dambaysayba haddaan iska iraaho oo ilaahay wuxuu ii sameeyey oo naxariis ah oo maaragtay barwaaqo ah markuu abuuray wax ka sokeeyeyba anigu ma xusuustaba baa is leedahayba maxaa yeelay markii lagu abuurana hadda maskax ma jirin caqli ma jirin markaa weynaatana awooddaada iyo maskaxdaada iyo muruqaaga ayaa maalaysaaba oo way iska ordaysaa oo inuu ilaahay subxaana wa tacala wax kugu taray oo oo hadda oo aad xoog leedahay oo indha leedahay hadda horta yaa ku waba waa su-aal haddii ilaahay ku abuuray wuu ku abuuray hadda yaa ku wada maadaa iswada waxaa kugu jiraahy koronto jabaan laga keenay miyaa ma bateri yarahoo kugu xabaanan baa jiroo maraykan laga soo maaragtay caariyeystay waxaa ku wada oo ku dhaqaajinayaa maxay yihiin horta ma isweydiisi waxaa ka samaysan tahay waa hilib waa lafo waa maqaar waa seedo waa dhacaan iyo dhiig weeye intaas haddii mid kasta meel la dhigo wax soconaya ma laha oo dhaqaaqahaya laakiin wixii ishaysto oo socon hayo oo hadlahayo oo dhaqaaqahayo oo haddii la baarana maaragtay aan laga helaynin bir lagu sameeyey jabaan iyo maraykan laga heli mahayee waxa ku dhaqaajinaya maxay yihiin waxaa ku dhaqaajinaya ilaahay ruuxa ku geliyey weeye taasaa ku wada oo ku dhaqaajinaysa sidii inuu ilaahay ku abuuro oo kownkan uu ku keeno saa ugu baahnayd oo adigu aada iskeeni karin ayaad hadda ilaahay ugu baahan tahay inuu ku sii hayo oo ku sii wado wa ilaa tilaabo ma qaadi kartid haddii korontada ilaahay lagaa saarto maxaa noqonaysaa wax meeli yaalaad noqonaysaa marka sidii jiritaankaaga hore ilaahay subxaana wa tacaala aada ugu baahnayd ayaad joogitaankaagana ugu baahan tahay sii jiritaankaagana aada ugu baahan tahay dhaqaaqaaga aada ugu baahan tahay walidaalika nebigu sal alla alay wasalam isagoona xusuusinhaya arrinka noocaasa ayuu wuxuuna baray adkaarta la akhrisanhayo marka aan maalan aan jiibsano aan jiibsanayno bismika allaahumma axyaa wa amuut ilaahu magacaaga ayaan ku dhimanayaa kuna soo noolaanayaa markii aad soo kacdid subxii alxamdu lilahi aladii axyaana bacdama amaatana wa ilayhi nushuur ilaahnu soo nooleeyey kadib markuuna dilay ayaa mahad leh marka dhammaan dhaqdhaqaaqaaga xagga ilaahay baa laga wadaa ee adigu muruqaagaan maskaxdaan keliya ha fiirini ilahay wuxuu leeyahay huwa aladii yusayirukum fi lbari walbaxr ilaahay waa ilaaha idin socodsiinhaya biriga iyo baddaba haddaad biriga maraysid oo aada saanqaadaysid ama aad gaari saaran tahay ilaahi subxaana wa tacaala ayaa ku wada haddaad badda maraysid ilaahi subxana wa tacaala ayaa ku wada oo ilahi se ku wadaa ilaahay wuxuu ku wadaa waxa aa ku socodsid oo isticmaalaysid inay ku wadaan ilaahay baa ka dhigay sidaas oo sifaadka ay kugu wada hayaan iyo waxaan isku aadiyey mid kasta sifada iyo shaqada uu qabanayo xagga ilaahay ayaa laga amray uu ku soconaya haddii midda ilaahay meesha ay ka baxdo wax tilaabo qaadi karaa ma jiraan alxamdu lilaahi wadnahaga waa garaacmayaa maalintii meeqo jeer buu garaacmaa garaaciddiisa madaa ka mas-uul ah madaa riixriixahay oo taataabanaya asagaa iska socda bug bug bug buu leeyahay xagga ilahay ba laga wadaa waxaa dhaqaajinaya ilaahay baa geliyey subxaana wa tacaala inta ilaahay ku siiyey oo wadna garaaca xagga ilaahay waa ka tirsan tahay waa la xisaabiyey hebel hebel intaas oo wadna garaac buu leeyahay intaas oo sanuu noolaanayaa intaas oo beri buu noolaanayaa intaas oo saaxadood buu noolaanayaa intaas oo wadna garaacna waa leeyahay haddii ay ku dhammaadaan wadna garaacyadu hal lagugu dari maayo wax ku dari karaana ma jiraan marka wadna garaaca lagu xisaabiyey oo maaragtay qalbigaaga oo garaac maya ah waxay culimmadu yidhaahaan waa saacad kugu rakiban oo cimrigaaga bay tirinaysaa saacadahan kaloo meelaha sursuran ama gacmaha lagu wato midda ilaaha kugu rakibay ayaaba ku tirinaysaba oo dhugdhugteeda ayaa saacada waa tirsamaysaa maalintay dhammaatana cimrigaagii halkaasuu ku dhammaanayaa waana dhimanaysaa wadna garaacaas haddii la odhan lahaa adigu garaaco qof kasta wadnahaaga adaa ka mas-uulah maxaa la samayn kari lahaa garamaysi waa la daali lahaa gacantaan ku taabo midaan ku taabo gacantaana ku daashay midaana i daashay warkaale ii garaac baa ku xigi lahayd markaasuu ku odhan lahaa kaygaan ka bixi la'ahay kaygii ayaan ka bixi la'ahay ku odhan lahaa garamaysi haddii ilaahi subxaana wa tacala uu dhihi lahaa wadna garaac kasta boqol dollar baa la bixinayaa yaa awoodi lahaa saala socotaan wadnaha markuu bug yiraaho waxa dhiiga uu bixinhayo iyo meelaha uu gaarsiinayo iyo sida jirkaagu uu ugu baahan yahay wadnaha garaaciisa oo dhiiggaa la socda oo maaragtay yani neefta iyo maaragtay akusiinka la socda garaacaas noloshaada ku xiran tahay hadda ma lacag baa bixisaa lacag miyaa bixisaa haddii ilaahay uu dhihi lahaa halkii garaac waa kun dollar waxaa umaynay macquul bay ahaan lahayd haddii la yidhaaha marka iska dhaafa haddaad lacag weydeen dadku baryahan iska yaaban yahay hadduu ilaahay yidhaaho halkii garaacba marka hal subxaana allaahi baa laydinka rabaa wixii kale oo laydinka cafiyey ma la awoodi laha lama awoodin halkii garaac hal alxamdu lilaahi ha la soo xareeyo haddii la yidhaaho ha la soo shubo ma la awoodi lahaa waxaan filayaa dad fara badan ayaa wadnu istaagi lahaa intay iloobaan ama ay kari waayaan ama ay ka daalaan maxaa yeele wadnahan yaa la ordi karaa wadnahan lalama socon karo adaa ka haraya marka dambe marka waxaasore waxaa weeyaan waxay tilmaamayaan ilaahi subxana wa tacala siduu kugu naxariistay oo ilaahi subxana wa tacaala uu kuu wado oo waxyaalo noloshaada asaasi u ah ayaa bilaash laguu siiyey adigiina maba xusuustidba maba dareemaysidba oo ilaahay in wax ku siiyaba kulama ah haddii aan soo qaadano tusaale kale oo kaas oo kale u dhow waxaa weeyaan neefsiga ama naqaska aan qaadanayno asna waxaa weeyaan shay aada iyo aad qaali u ah oo maaragtay bini aadamka noloshooda aada iyo aad asaasi ugu ah neefsiga asaga ah waxaa ku neefsanaysid oo aada qaadanaysid oo hawadaasa ama shay ku magacaabaan ogsojiinka ah wax meel yaalla ama dukaan yaalla ama bakhaar yaalla ama warshad yaalla ma aha halkaas iska dhooban yahay cidna uguma baahnid feerahaaga iyo maaragtay ismabaha baa ka buuxsanaysaa haddii ogsoojinka laga dhigi lahaa sida biyaha oo kale ama laga dhigi lahaa sida caanaha oo kale ama laga dhigi lahaa sida bensiinka oo kale oo sharikaadka maraykanka ay noo hayn lahaayeen maanta sidee la yeeli lahaa oo ciddii maraykan ku xanaaqdaba lagu soo rogo una qabatayn xagga ogsoojinka ah xagga dhaqaalaha way mogta hadda una qabatayn xagga naqaska ah ayaa lagu soo regay bala odhan lahaa haddii ay noo hayn lahaayeen qolooyinka bic mushtarka ah laftoodu waxay ila tahay dhibkoodu ma yaaraadin bay ila tahay oo waa la qaaliyeyn lahaa marka qaarkood mar buu suuq badu geli lahaa ilaa akhirihi haddii xataa ay sadaqaystaan oo na siiyaan oo ayaga laga soo qaadahayo weelkii lagu shubi lahaa xagee laga keenaya hadduusan hawadan oolin oo lasoo qaado lasoo iibinhayo weel buu u baahan yahay hadda markaa qof kasta wuxuu tolan lahaa yacni haan ka samaysan caag ka samaysan buu qaadan lahaa isagaa fudud bay ila tahay ama bir ka samaysan buu qaadan lahaayo dhabarkuu saaran lahaa nin kasta maanta waxaa dhabarka usaarna u saarnaan lahayd haan weyn oo ogsoojiin la soo iibiyey oo ku xambaarsan yahay buu sidii lahaa maanta soo ma arag kuwa maalan dayaxay aadaan la yidhaaho ama kuwa la yidhaha badday quusaan la yidhaaho soo ma arag waxay xambaarsan yihin soo ma arag maxay xambaarsan yihiin waxay xambaarsan yihiin haan ay ku wataan ogsoojiinka maxaa yeele meeshay marayaan oo eeda marka ilaahi subxana wa tacala asagoo inoo naxariisanaaya shaygaas qaaliga ah oo qiimaha badan ilaahi subxaana wa tacaala waa waa ka ilaaliyey gacan bani aadam free buu ka dhigay meel kastuu dhigay si kasta u qaado waxaa ku wehliya ogsojiinka lagu neefsanhayo meesha uu gelayaahi waa sanbabaha sanbabahaas marka inay shaqeeyaan ay maarata dhaqdhaqaaqaan adiga laftaadu mas-uul kama tihid si fudud oo automatic ah bay u shaqaynayaan waxaana u daliila xataa adoo jiifa waa neefsanaysaa mise ma ah maana waa dareemi kartaa waxaa ku xihan hawshaada ku xihan iyo waxaan ku xirnayn haddii aad seexato waa neefsanaysaa marka haddii neefsigu uu ku xirnaan lahaa soo jeedkaaga oo ku xirnaan lahaa awooddaada miyaa la seexan lahaa lama seexdeen maxaa yeele haddaad seexatid maaad neeftaa istaagaysaa waad dhimanaysaa marka si neefta loo waardiyeeyo waa la soo jeedi lahaa arbaa wa ishriin saaca baa la soo jeedi lahaa neefsigaa waardiyeynaysaa haddii lagu wakaalan lahaa sida wadnaha oo kale in aad maaragtay dhaqdhaqaajisid ama aada buufbuufisid labadaada sanbab soo garamaysid marka maxaa samayn kara lahayd bani aadamka oo dhan wax shaqahoo kale lama qabtayn labadaas sanbabood ayaa lagu maaragtay lagu dheganaan lahaayoo la buubuufin lahaa waa aan la daali lahaa waa sidii oo kaleo waxaa odhan lahayd war waan daalaynayaho shan daqiiqaan seexan hayaaye bal xoogaa i kaalmayo i riiriix isna waa kaa diidi lahaa qof qof u samayn karaa ma jiro marka nolosha bani aadamka lama shaqaysteen cunto lama karsadeen lama seexdeen saas bay ahaan lahayd midaasna ilaahi subxaana wa tacaala ayaa naga koriyey oo maaragtay nolosheenna ka dhigay waxbuud ka dhigay oo shaygaas qaaliga ah oo maantay aada iyo aad u fudud oo qiimaha badan ogsoojiinka lagu neefsanayaa waa ka qaalisa waa ka qiimo badan yahay bensiinka iyo dahabka iyo caanaha iyo biyahaba laakiin maadaama uu meel kasta yaallo ayaan qiimihiisa fahmi weynay ilaahana siiye subxaana wa tacaalaana wax hadda amaana loo hayo anuu ma arag oo ciddii maanta caana ku siisaa ama bensiin ku siisaa ama lacag ku siisaa waa u mahadnaqaysaayo waa ammaanaysaayo ilaa aakhirihi laakiin allah ogsoojiinka meel kasta kuu dhigay warkiisa lama hayo iyo xamdigiisa waa la iska elowsan yahay haddii aad fiidhisid sankan lagu neefsanhayo oo cajiibka ah oo hawada soo qaadahaya sida loo sameeyey iyo meesha laga sameeyey horta ma fiiris way iska socotaa adigu moogta laakiin sida hadda aad tahay haddaadan ahaateen bal ka fakar qur-aanku waa isticmaalay hadda sibaa la yahay samadu waa si dhulku waa si cirku waa si annagu waa si haddii sidaas aan la ahaadeen in xataa la suuraysto oo maskaxda la gesho qur-aanku waa tilmaamay bal si qalbiga loo dhaqaajiyo sanka meeshan laga sameeyey aduu kama samaynin ilahi subxana wa tacaala baa ka sameeyey asagaa u doortay meeshaas hal buu ka dhigay laba indhood baa leedahay laba dhagood baa leedahay laba gacmood baa leedahay laba logood baa leedahay laakiin laba san diyaar mau tahay inaad yeelatid laba sanood ma yeelan kartaa haddaa yeelatidna se u ekaanaysaa soo cajiib maa cajiib wey hal san baa lagu sameeyey waa ku neefsanaysid laba lama samaynin si muuqaalkaagu u qorxoonaado gudaha laba meelood buu leeyahay macnaha wey waa laba san laakiin waa waa amaara waa qarsoon yahay haddii hilibka saaran laga qaadi lahaa oo laftay soo bixi lahayd waxaan filayaa bannaanka ma soo baxdeen dibadda looma soo bixin ma filayaa guryaha lagu xabisnaan lahaa maxaa yeele aan qof la fiyin karaba maba ahaateenba laakiin waa la asturay waa la qurxiyey foodiisa hore sida laga dhigay fiiri foodii hore lafna maaha hilib jaleecana ma aha wax meel dhexaada weeye hadduu laf ahaan lahaa sidee loo jiibsan lahaa laka fakar hadduu hilib jilasna ahaan lahaana waa isku dhegi lahaaba ma furnaadeen markaasaa adigu furi lahaydoo saa u kala hayn lahayd waana socon lahayd garamysa bal ka fakar arrinkaas ilaahi subxaana wa tacaala waa lagu galladaystay waxa uu noo sameeyey oo qalabka ah bani aadan baa tahay waa lagu qalabeeyey waa lagu qalabeeyey waa lagu dhis waa dhisan tahay qalab socdaa tahay oo la qurxiyey dhegtaad wax ku maqlaysaa inaad wax maqashaa wax fudud maaha waayahay meesha wax ku maqlaysid horta ma fiirisi sida ay tahay dhegtaan waxaa laga sameeyey fiiri lafna maaha hilibna maaha hadday laf taagan ahaan lahayd sidee loo seexan lahaa ama waa jabi lahayd amaa ku xanuujin lahayd soo ma hadday hilib caadi ahaan lahayd way dhici lahayd warkuna ma galeen markaasaa loo baahan lahaa in wax lagu aadiyo wax lagu tikraaro ayaa loo baahnaan lahaa laftaas meesha dhegta ah oo carshada laga sameeyey hilib maaha lafna maaha waa carsho baa la yidhaahaa sida loo sameeyey laalaabka loo sameeyey wuxuu saacidayaa hadalka imaanhaya ayaa sii marmarahaya oo sii qaboobahaya oo culayskiisii iyo xooggiisii ayaa khafiifahaya waa mid haddii uu baxay inuu gala damco intuu meelahan sii marmarhayo maaragta uu wareersan yahay ayaa soo qabanaysaa laakiin hadday toos ahaan lahayd tiksigii duulaba daliqu odhan lahaa ilaahi subxana wa tacaala naxariistiisa wey waxay culimmadu yidhaahaan dhagtu qoyaan bay leedahay ishu qoyaan bay leedahay afku qoyaan buu leeyahay mid kasta qoyaankiisu waa gaar isha qoyaankeedu waa dhanaan waa lagu talagalay so oohinta ma arag marka qaarkood mana ka gelayso oohinta iyo isha ma aragta biyaheedu waa dhanaan dhegta waxaa ku jira oo dhukayga samaynaya oo dheecaanka ah ma macaanba mase waa kharaar kharaar weeye dhegta dhukageeda waxaa ku jira oo dheecaanka ah waa kharaar waxay culamadu leeyihiin hadduu macaan ahaan lahaa lagama celiyo quraanjada iyo qur-aansha ma garanaysaa qur-aanshada kusoo yaaci lahayd lagama celiyeen marka ki waxaa ahaan lahayd in aabur loo sameeyo ama habar loo sameeyo lagu aaburo lagu daboolo bay u baahnaan lahayd maxaa yeelay meesha haddii wax macaan yaallaan meesha haddii wax macaan yaallaan ayna iska maaragtay afdaloosho soo garanmaysid waxaa qur-aanto jira ama jirac jira ayaa isku imaan lahaa laakiin waa la kharaareeyey si bahalkii galaa uu u yidhaaho alabaa iga saara soo garanmaysid marka meesha ayadaa markaa dhegtaadii halkaas ayay kugu nabadgelaysaa ilaah subxaana wa tacaala wejigan buu kuu sameeyey bani aadamku waa meeqa taqriiban yani shan milyaar baa lagu tilmaamaa wax ka midan waxaa inta hadda joogto wey wixii joogi jiray iyo kuwa hadda jooga iyo kuwa imaan doonaaye waxaas bani aadam ah wax isku weji eg oo aan la kala sooci karin ma jiraan ilaahay cilmigiisa iyo awooddiisa intaasoo weji oo malaayiin ah oo milyaara ah oo soo jirtay haddana jirta jiri doontana laba w ayuu leeyahay wuxuuna wax weyn maaha waa meel yar marka meeshaas yar sida ilaahi subxana watacaala u kala gadinaayo oo u kala bedelhayo awood bay muujinaysaa cilmi bay muujinaysaa wejigaas waa qaali haddii bani aadam uu maaragtay wax kuu baaciyo ama ul kuu baaciyo kow difaac waa xaggee wejigaa difaacaysaa dhag baa siinaysaa maxaa yeele meeshan alaab baa taalla halkan alaab qaali ah ayaa ku samaysan indhaha ka mid ah indhaha ishiiba an konton geela weeyaan labada indhood waa boqol bimacnaa diyadaada waa labada indhood labada dhagood waa diyadaada sankan keligiis waa diyadaada labada furgeed waa diyadaada labada gacmood waa diyadaada labada lugood waa diyadaada intaas oo qof aa tahay intaas oo qof oo isku rakiiban ayaa tahay laakiin adii ma ogid markaasaa waxaa moodaa inaad faqiir tahay waxa ma haystaba war malaayiin baa kugu rakiibane maaragtay waxbaa haysataaye allah ku siiye subxaana wa tacaala ku mahadnaq haddii maanta lagu yidhaaho war nin yahu ishaa naga iibi ishaadan naga iibi cid kalaa la siinayaa intaasoo lacaan ku siinayna yeeli maysid si kastoo u baahan tahay oo faqiir tahay oo bista aad tahay inaad ishaada iibisid oo hal il isticmaashid weligaa ma yeelisid mise maa allah ku siiye subxaana wa tacaalana mahaddiisa iyo shukrigiisuna inuu maaragtay kala dhiman yahay ayay ila tahay ishaada argu waa meeshiisa laakiin sida loo qurxiyo fiiri haddii labada meelood ay kaa xirnaan lahaayeenoo murqa ahaan lahayd see u ekaan lahayd lama yeelin halkaa timaha ku yaallaaye adiga waa kula bilaash laakiin haddii la xiri lahaa bal hala tijaabsho s maaratay si wax noqdaan ishaan haddii labadaas baal oo maaragtay lagu dahaaray haddii laga goyn lahaa oo ilaa gudaha ay muuqan lahayd kaloo see u ekaan lahayd wax cajiiba wey ishaas dhaqdhaqaaqeeda aada maaragtay dhaqdhaqaajinaysid dhaqdhaqaaqaas dhaqdhaqaaq automatic ah wey waa iska socdaa wax shaqo ah wax maaragtay dadaal ah wax faker ah uma baahna adoo iska maaragtay iska fadhiya ama iska sheekeynhaya ama iska socda ayaad maaragtay isaas u dhaqaajinaysaa ma dareemaysa dhaqdhaqaaqa asaga ah isaada wuu difaacahayaa haddii isu iska furnaan lahayd saa iska ahaan lahayd hawadaas baa dhibi lahayd wax kastaa geli lahaa way hallaabi lahayd laakiin dhaqdhaqaaqaas bilaashka ah oo aada u fudud oo sariica ah oo aan kala go' lahayn ayaa ku wadaa marka waa sifaynaysaa dhag dhag dhag dhag dhag dhag dhag ilaah subxaana watacaalaa marka nicmooyinkaas qur-aanka waa ku sheegay wuuna ka hadlay afkan lagu siiyey furuyaha lagu dahaaray oo lagu qurxiyey haddii laba furuyood laga jari lahaa ilahi subxana watacaalana nagama jaree waxay ila tahay wax cajiib ah ayaa ka muuqan lahaa meesha faruuyahu afka waa maaragtay waa qurxiyaan cuntada qayb bay ka qaataan oo haddaa wax cabaysid xaggee lagu cabaa fumaar waxaa cabaysid faruuyaha ku cabtaa oo ilaa haddii kale sidii bahalkiiba aad ku shugi lahayd markaa hadlaysid furuuryuhu hadalka qayb bay ka qaataan hadalkaaga horta goormaa hadashaa ma fakertid goortii hadashay mataqaanaa wallahi maxaan ka naqaana iska hadalnaaye ma odhanaysa mug goorta aad hadashid waa marka aad inta neefta qaadatid neefta soo saartid inta midda kale aadan qaadan baa hadlaysaa intaas wey markii neefta ay kaa soo baxdo adoo neef qaadan haya ma hadli kartid marka neefta aad saartid neefta aad saaraysid oo hadlaysid baa wadaysaa kadib markaa mid kala qaadanaysaa marka neeftan soo baxaysaahi hadalka ayaa sabab u ah oxygen baa qaadanaysaa waa hadlaysaa maa dhiiggaa shaqaynaya wadnahaa shaqaynaya waa neefsigaas keliya wey hadalka soo baxahayaa asalkiisu waxaa la yidhi waa shay hawa ah hawo soo baxaysa weeye laakiin carabka baa ka shaqaynayo kala nadaaminaya furuyaha kaalmaynaya ilkaha kaalmaynaya waxaa loo yaqaano alxanjara ayaa kaalmaynaysa markaasa cod soo baxahaya markaasay xuruuf samaysmaysaa oo ilaa sida xoolaha oo kale ma garatay ayaa la iska dhawaaqi lahaa laakiin inaad inaad hadashid oo hadal cad ku hadashid oo xuruuf leh oo macno leh waa nicmo ilaahay alraxmaanu callama alqur'aan khalaqa alinsaan callamahu lbayaan marka hadalkaa ilahi subxana watacaala uu ku siiyey inta shay oo ka qayb qaadanaysa oo soo saaraysa wax la koobi kara maaha laakiin adiga agtaada bilaas buu ka yahay ilahi subxana watacaala wuxuu ku abuuray oo lixda lixaad ah ama qalabka lagu qalabeeyey waxna waa halhal waxna waa labo labo waxna waa ka badan yihin sanku waa hal waan soo marray laba san inaysan fiicnayn waan soo marnay ka waran haddii lagu siin lahaa laba madax oo lagu badin lahaa afar indhood iyo maasha allah afar dhagood iyo laba madax iyo barwaaqadaas ma qaadi lahayd ma qaadi karteen dhib bay kugu tahay haddii lagu samayn lahaa laba carab see yeeli lahayd sidii abeesadii oo kale wax kala jeexan awadan lahayd ma garatay meeshaa buuxsamaysa keebaa isticmaashaa keebaa iska dhaaftaa waxbaa isku qasmahaya waa mushkilo cajiiba wey afka qoyaankiisa waan soo marnay dhegta qoyaankiyadu waa qanaar midka indhuhu waa dhanaan midka afkuna waa macaan haddii la dhalaanayn lahaa ama la kharaarin lahaa see la yeeli lahaa waxay ila tahay waxaa lagu waalan lahaa bufitaan bashaq bashaq bashaq maxay qofku wax kharaar ma liqi karo laakiin wax macaan weeye waa liqaysaa waa liqaysaa xaggeebay ka imaanaya washidan soo saaraysa oo iska socota aan kala go-i lahayn maxay tahay xagga ilahi subxana wataala bay ka socdaa haddii lagu khalaalayn lahaa keliya ayaa dhibka ugu filanba ayadoo wax kalaa lagugu samaynin waxaas aan ka hadlay waxaa weeyaan in horta adigu aad ka fekertid maxaa yele insaanku waa aaya guud ahaan insaanku waa aaya ilaahay uu samaystay gaar gaar ahaan markii lasii dhex galana waaba la yaabahayaaba ilahi subxaana watacaala wuxuu leeyahay wa fii anfusikum afalaa tubsiruun nufuustiina aayadaa ku jiree miyayna arkaynin maa lagu cibro qaato waxaa la yaab leh in maanta la alifahayo buwaag waaweyn oo insaanka ka hadlaysa buug intaas la eg oo laga alifahayo isha iyo shaqadeeda mid lamid ah oo dhagaha ah dhakhtarkan wax kale maba qaban karaba indhaha keliya baa lagu mashquuliyaba midkan dhagaha iyo sanka wuu ka bixi la-yahayba midkan kale maxaan ku raaa timaha iyo maqaarka iyo cidiyaha buu dhaafi la-yahay garamaysa wahaakada mid kasta marka cilmi fara badan oo uu ku wareero buu ka bixi la-yahay laakiin cilmigaas iyo waxaas laga sheekaynayo ilaahay abuuri subxaanahu wa tacaala in dadka loo sheego oo dadka la xusuusiyo oo dadka lagu xiro ayaa loo baahan yahay si ilaahi subxana watacala loo caabudo ilahi subxana wa tacaala loo jeclaado maxaa yeele waxaa jacaylka keenaay waa axsaanka wey axsaanka lagu galay ayaa keenaya jacaylka yani waalidka waa jeceshahay sababtoo ah waxay kuu sameyn baa taqaanaa qofka saaxiibkaaga ah oo kuu roon waa jeceshahay waxaa leedahay hebel saaxiibkey weeye maar isku fiican nahay waxaa odhanaysaa waa isku dhimannaa waa odhanaysaa maarata xoogaabuu ku siiyaa ama qaduu kaa bixiyaa ilaa akhirihii ama xoogaabaa shahaada waxna asoo kalaa wey wahaakada marka qofka wax kuu taraba ixsaankiisa waa qiimeynaysaa iyo qalbigaa qofkaasi meel buu ka degaya laakiin ilaahay ixsaankiisa aan la koobi karin in qalbigaaga uu ka marnaado waxaa keeni maxay yihi aqoon la-aan baa keenaysa ayadoo aan maaragtay laisku baraarujin ayaa keenaysa ayadoo aan laga sheekayn ayaa keenaysa ilaah subxaana wa tacaala gacmaha ku siiyey dhugaha ku siiyey kulligood wax cajiibo hadda maaragtay runtii lasoo koobi kara ma aha oo hadda gacanta lagu siiyey inta meelood ay ka laamayso fiir hadday laftaagan ahaan lahayd say wax ahaan lahay faraha laftooda fiiri sida loo habe loo habeeyey si wax loogu qabsado waa la jilciyey mana daadanayaan soo garamaysid waxna waa qabanayaan xoogna waa leeyihiin waana kuu laamahaya ilaahi subxaana wa tacala wuxuu ku galladaystay satellite shaqaynaya oo maskaxdaada ah oo jirka waardiyeynaysa oo meel kastoo wax la gaadhsiiyo dhag khabar baa imaanaya weerar baa lagu odhanaya weerar baa jira waa lagu taabtay waxbaa ku xagtay dhiig baa kaa daadanaya soo garamaysa waxaa sheegaya maxay yihi waxaa sheegayaa waa maskaxda weeyaan waa qamar sanaaci waa satellite maaragtay jirka waardiyeynayo meeshii wax ka gaaraanba dhag baa inta la siiyo isla markiiba fartaa la aadaysa gacanta la aadaysa soo ma adoo aan daahin haddii khabarkaasu soo daahi lahaa wax kuu sheegahaya waxaa dhici lahayd mataqaanaa waxaa dhici lahayd inay wax ku gaaraan addoon ogeyn gurigaa tegaysaa safartaan baa maqan oo goormee go-day baa odhanaysaa garamaysa dhagtaa dilaacsan oo maxaa dilaacshay baa odhanaysaa garamaysa isma ogid laakiin si jirkaa loo waardiiyeeyo ilaah subxaana wa tacaala wuxuu ku siiyaa dareen buu ku siiyey meeshii wax yar soo gaaraan isla markiiba khabarkaa helaysaa isla markiiba difaac ayaa bilaabanaya meeshiibaa xogaysaa hadday ku cunto wixii ku qalinay u iska tuuraysaa ilaa akhirihi isla markiiba meeshii ba aadaysaa walidaalika soomaalidu waa iga yidhaa maaragtay fartay meesha bugta ya maxaa la yidhaha bais og farta iyo meesha bugta bais og magarata xataa adoo jiifa haddii kanaaca ku qaniinto garamaysa maogti ma ogi adiga waa jiiftaa laakiin qalabkii difaacu weli waa shaqaynayaa kanaaca ku cuntay meeshii baa xogaysa ma ogid adiga subaxii baa kacaysaa halkaan baa xogan halkaan baa xogan lugtaan baa xogan dooyadaa xogan ma garatay waxaana xogitaana gormaa isku sameeyey garmasi adaa yaabahayaba haddii marka aan saas lagu difaacayn aan saas lagu waardiyeeyeen jirkaanu waa googoy lahaa waa kala daadan lahaa waana baabi'i lahaa marka difaacaas sariica ah oo maaragtay macnaha khabarka ku keenahaya si deg deg ah baa ilahi subxana watacaala kuu sameeyey saas ku difaacday oo jirkaaga a waardiyeysatid ilahi subxaana wa tacaala waxa la cunayo aan ku noolaanayno isagaa noo diyaariyey dhulkan bay yaallaan waxna waa la arkay waxna waxaa umaynanaya waa dhiman yihin bayla tahay waxa la cunayo inay jirkaaga anfacaan yaa ku aadiyey oo hadda maalan markaan sayniska baranay ayaa waxaa maqlaysaa haddii waxaan la cuno vitamin a baa laga helaa haddii waxaan la cuno vitamin b baa la yidhaaha kana vitamin d baa la yidhaaha kana indhuhu wax taraa kan maskaxa watara kan laftuu xoojiya kan dhiigu ziyaadiya oo jirkaan waxaa ku jira iyo waxaan la cunahayo yaa isku aadiyey oo ka dhigay kuwa is-anfaca ilaah subxaana wa tacaala jirka abuuray ayaa wuxuu yaqaanaa waxa jirka anfacahaya oo vitamiino ah markaasa ilaah subxana wa tacala wuxuu noo abuuray waxa jirkeenu u baahan yahayo haddaanan maaragtay cunno meel ka tarahaya ama lafihiisa anfacahaya ama dhiiggiisa anfacahaya ama tibihiisa anfacahaya ilaa aakhirihi wax ka dhiman ma lah waa isku aadan yihiin waa la isku habeeyey annagu waxaan cunayno aan ku nool nahay waa dhulkaas wax ka soo baxahaya soo maha iyo wax dhulka daaqa oo xayawaanaadka ah xayawaanaadka daaqay dhulka oo wax soo cunahayay annagaa sugayno qalabka ku hayna hadduu soo daaqay oo maarata irmaan yahay caanihiisii waa la maalahayaa magarata marna waa qalanaynaa waan ku itifaacaynaa marka wax dhulkan yaala unbaa la cunahayaa ama wax dhulka unaa la cunahayaa waxaan ula jeedaa macnaha ilahi subxana wa tacaala wixii lagu noolaan lahaa oo insaanku u baahan yahay halkan baa lagu diyaariyey waana naxariis ilaahay waana cilmi ilaahay waana awood ilaahay maanta benziin baa maaragtay la shitaayo la isticmaalaa mar dhow baa la ogaaday ka hor dhuxul baa la isticmaali jiray dhulkan bensiinka ku jira ilaahay baa geliyey in la isticmaali doono qarniga noocaas ahoo loo baahan doono dadka cilmigeeda yeelan doonaan ilahi subxana wa tala waa ogaa waana sii diyaariyey waana la soo baxay marka maalinba waxa dhulkan ku jira wax ka mid a ayaa lasoo qaadanaya la isticmaalaya ilaahii meesha geliyana xagga loo fiirin maayaba loo mahadniqi maayo la caabudi maayo diintiisa la qaadan maayo shareecadiisa maaragtay la qaadan maayo dhulkiisii baa la joogaa irsiqiisii baa la cunahayaa samadiisii baa la harsanhayaa amarkiisiina waa la diidayaa bal isku aadi ma isku aadaysaa ma isku aadi kara maaha dhulkii ilaahay baa la joogaa irsaaqadii ilaahay baa la cunahayaa samadii ilaahay baa la harsanhayaa biyihii ilaahay baa la cabahayaa ogsoojinkiisii baa lagu neebsanhayaa ruuxii una geshay baa lagu soconhayaa maxaa noogu xigaa amarkiisiina la qaadan maayo salaadiisii waa la dayacahayaa shareecadiisii kitaabkiisiina waa la diidahayaa war adiguba gurigaaga aada leedahay haddii xoogaa aan soo koobo maarata aan tusaaleeyo weeye adiga gurigaagaba aa leedahay in amarkaagu aan ka socdo waa jecesha soo maha haddii carruurtaada xaaskaagu ay kuu fallaagoobaanoo ay kuu jabhadeeyaan maxaa kuu eg si loo fahmo wey ilahi subxana wa tacaala dabaan d asaga waxaa lagu tusaalin karo laakiin in ilaaha dhulkaani iskale dhulkaani waa dhul ilaahay ilaahay baa iskale waa meel yar oo makhluuqaadka ilaahay ka mid ah annagaa joognaa garamaysid irsaaqadu ilaahay baxshaa waxaa la odhan karaa ilaahay waana masruufa waa la odhan karaa ilaahay waana masruufa waa la odhan karaa si loo fahmo war masaariiftii waan dhammaynay ma dhammaanayse bani aadamow dhulkii waa xaalufisay xoolihiina waa dhammaysay baddiina waa u dhacday kalluunkiina waa si dhammaanhayaaye maxaa noo talaa ilahi subxana tala in la caabudo oo amarkiisa la qaato ayaa laga maarmaan ah insaankan calooshiisu waa cajiib waxaa dhulkaas barwaaqa yaalla calooshaas yartaaho miskiinta ah soo garamaysid ayaa sugaysa ibr waxa maraakiib raran iyo waxa baabuur baradha sida iyo waxa bariis sida iyo waxa baasto sida waxaasoo dhan caloosha yarta ah ayaa sugaysa oo afka kala haysa dalaq dalaq dalaq marka waxaan la isticmaalahayaa oo maaragtay saa u soconhaya ilahi subxana watacala ayaa bixinhaye in marka ilaahay lagu caabudo ilahi subxana wa tacaala lagu aqoonsado waa shay laga maarmaan ah su-aal baa imaanaysa macnaheedu yahay waxaasoo nicmaa baa laydin siiyey maxaa ka maxaa ku samayseen baa imaanaysa uma latus'alunna yawmaidin cani naciim nicmooyinka waa laydin su-aalahayaa ruuxa lagu gashay waa nicmo indhuhu waa nicmo dhaguhu waa nicmo qalbigu waa nicmo dhammaantaa nicmo socotaa tahayba magarata marka nicmooyinkaas in ilaahay lagu caabudo oo sida fiican loo isticmaalaahi waa laga maarmaan in nicmada ilaahay lagu caasiyo soo gaf maaha nicmadii ilaahay bixiyey in asaga lagala hortago oo asaga maaragtay maxaan ku rahaa lagu khilaafo arrinkaasi arrin meel mara maaha culimada qaar baa yidhaaha markii xaaladdeena la fiiriyo bani aadamka markii la fiiriyo iyo sida ilaahi subxana wa tacaala unoo barwaaqaynayo waxay ka dhigan tahay ilaahay dadkiibuu abuurayaa makhluuqaadkiibuu abuurayaa cid kale la caabudahaya ilaahay buuna arsaaqayaa cid kale ayaa lagu mahadnaqahayaa khayrka ilaahay baa nagu shumahaya oo soo degahaya annana macaasi un baan kor u daadinaynaa waxaan la yaabaday haddii aad aada diyaarad raacdid waa diyaarad baa raacaysaa hawadaa gelaysaa waa nicmo ilaahay wey meeshii loo baahnaa in ilaahi subxana wa tacaala lagu shukriyo oo alxamdu lilahi la yidhaaho oo la bisinsado oo ilaahay la bariyo ayaa macaasi la bilaabahaya war dhulkii intaan macaasi ka buuxinay ayaan kor la aadnay macsidii halkaas diyaaradda maraysa muusig baa ka shida naaga qaaqaawan baa saaran oo dhulkiiba ka buuxaane korna maxaa geeyey macnaa waxaa weeyaan macsidii ayaa waxaa la doonayaa in meel kasta la geeyaa la rabaa magarad ilaahi subxana wa tacaala dhulka lagu caasiyey oo dhulkii macaasi laga buuxiyey oo meel kasta hees laga daaray oo maxaanku raha dumarkii maaragtay maxaanku rahaa inkastoo xijaabi yihin qaanusi qaawan yihiin markii dhulkii macaasiin aan ka buuxinay ayaan samada la aadinay axaadiistu waxay sheegaan marka ay soo baxaan qoomka loo yaqaano yaajuuju wamaajuuj markay soo baxaan baa la yidhi oo dad fara badan ay laayaan oo dadka ay dhulka maaragtay maxaanku raha baabi'iyaan baa la yidhi ayaa waxay leeyihiin wixii dhulka joogay baabi'inaye bal xagga samadana aan fiirino markaasa waxa agga samadaa la yidhi ayay waxay u tuuraan baa la yidhi fallaaro markaasaa waxaa soo noqda fallaarihiiyo dhiig leh waa la imtixaanaya moogta markaase waxay yidhaahaan allayla marka hadda kor iyo hoosba waan baabi'inay wixii kor joogana waa soo laynay oo kuwana fallaari dhiig soo noqonayaan wixii dhulka joogana waan baabi'inay marka waxaan ka wadaa sidii yaajuuj wamaajuuj oo kale inta dhulka aan fasaadinay oo macaasidii maaragtay ay badatay in haddana samadii iyo daruurihii dhexdooda lagu macsi samaynhayaa arrinkaasi macquul maaha qofkan ilaahay subxaana wa tacaala codka siiyey oo codka macaan leh oo maaragtay heesahaya oo heesihiisa iibsanhayaay codkan iyo carabkan iyo faruuryahan iyo waxaan oo dhan inay nicmo yihiin sooma oga oo khayla weydiinayo marka nicmadii wanaagsanayd oo ilaahi subxaana wa tacaala dheeraad ahaan uu kuu siiyey ama codka fiican ahayd ama awoodda ahayd ama maskaxda ahayd in macsi loo isticmaalaahi waxaas maaragtay macquul maaha ilaahi subxaana wa tacaalana raali kama aha qur-aanku aada uga hadlay marka in kownkan la fiiriyo in insaanku isfiiriyo laysma oga marka waxau leeyahay isfiri falyandur linsaan mima khuliqa leh insaanku ha fiirsho waxaa laga abuuray waxaa laga abuuray waa biyahaas biyahaas laga abuuray waxa aad tahay biyahaas ayaa xambaarsan waxaa loo yaqaano alxayawaan almanawi wax yar oo aan haddii la fiirsho loo jeedi karin in loo isticmaalo geedan maaragtay weynaysada ma ahane oo yariis oo aada u yar ayaa insaankaas oo dhan xambaarsan midabkaaga muuqaalkaaga dhirirkaaga cayilkaaga caatadaada xataa indhahaaga midabkooda waxaa yarkaa baa xambaarsan ayagaas bay maaragtay ka sabaysmahayaan waxay xambaarsan yihiin ka-ab ka-ab waxaa ahaan jirtay ayagaa sida mararka qaarkood awowgii shanaad siduu ahaan jiray bay kaa dhigaysaa wax la yaablo marka insaanku inuu naftiisa fiirsho waa la amray insaanku inuu fiirsho cuntadiisa waa la amray falyandur linsaanu ilaa acaami bal insaanku ha fiirsho cuntadiisa cuntada cunaysid horta intaa cuna bal fiiri waxaan waxay ka yimaadeen maxay yihiin inay ku anfacaan yaa u sameeyey haddii aa maanta aada ciidda cuntid ma ku anfaxaysaa waa ku xanuunsanaysaa waa ku jiranaysaa munaasab kuma aha baynamaa xayawaanaadka qaarkood ciidda waa cunaa abeesada ciidda waa cuntaa baa la yidhi haddii ciidda cunto bug waa cayilaysaaba waa cajiib waxbaa lagu daray goronyada goryada garmaysaa goronyadu qaruuraha dhagaxa yar bay cunaysaa dalaq dalaq waa dhagaxa yar bay cunaysaa haddaa adigu hal dhagax la qadid see xaalkaa u noqonayaa waa lu qali maayo waa lu qalhayaa laakiin ayadoo dhagaxay cunaysaa waana ku istiraaxaysaa wuxuu ka dhameeyana ma laha waa ku intifaacaysaa marka adiga ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku duway oo wax gaara kuu sameeyey aa ku noolaatid falyandur linsaanu ilaa acaamihi cuntadaada fiira baa lagu yidhi laakiin ma fiirinayna fiirin mayne maaragtay inta dalbanno oo cunno oo ka dharagno oo ka tagno hataa alxamdulilahi waa iska iloobahayaaba waa lagu kala yaacayaa meesha waxaa la amray insaanku inuu fiiriyo kor iyo hoos samada fiiri baa la yidhi dhulka fiiri baa la yidhi gaararkaaga fiiri xayawaanaadka fiiri geela fiiri wax kasta fiiri ku cibro qaado qul induruu maada fi samaawaati waalard waxaa laii ha ku tiraha nabigu sal ala slam dadka ku tirahaa war fiiriya waxa samaawaadka erlada ahaaday ku cibro qaato oo ilahi subxana wa tacala ku caabuda dhulkii waan ku dolnoonah isagaan joognaa dhulkaan aan joognaahi wax iska weynaaday oo samadaas heehaabaya horta soo maaha iska balaaraya mawta looma jeedo laakiin wax banooni oo kala ahoo samada iska hebaabay wey halkaasa ka laalaada adiga iyo dhulkaaga iyo gurigaaga iyo baabuurtaada halkaasa ka laalaadaan hadii agga laguu tuuro maxaa ku celinaya ilahi subxana wa tacala ayaa ku haya samadu korkaynay jirtaa haddii la soo daayo maxaa ku aadin karnaa xaggeese la gelaya ma jirto in allaha yumsiku samaawaati waalarda an tazuula ilahi subxana wa tacala asaga cirka iyo maaragtay dhulka ka haya inay zuulaan walain zaalataa hadday zuulaanna in amsakahumaa min axadin min bacdi qof ilaahay ka dambeeya oo celin karaaha ma jiro meesha waa lagu halaagsamaya wy macnihi lagu baaba'aya qoraxda u baahannahay waa la sugahayaa bs waxaa noo ballana berri sideedda maaragtay markay tahay xaggaad ku nimaaday buu ku odhanayaa oo maadaale sideeda sideeda madaa iska leh madaa samaysanaya koonkan dhaqdhaqaaqahaya oo sideedda samaynaya oo subaxa samaynaya oo galabta samaynaya maadaa riixahaya ma riixaysa kuwa baadiyaha jooga kuwa magaalada jooga kuwa teknolojiyada gaaray oo maraykan ku nool iyo yurub ku nool samada iyo dhulka iyo cirka marti baa laga yahay ninka adduunka maanta ugu awood badan oo ugu maaragtay teknolojiyo badan qoraxdaas oo bixitaankeeda wuxuu kala mid yahay odaga soomaaliga oo geela raacaya buu kala mid yahay waa uu sugahayaa haddii sababa la arkayaa haddii la waayana waxa lagu talagalay oo mishino ah oo soo jiidi karaah ma jiraan ilaahay wuxuu leeyahay ka warrama haddii adduunka laga dhigo habeen joogta ah yaa maalin keenaya haddii adduunka laga dhigo maalin joogto ah yaa habeenkeen haya xal miyaa la hayaa xal lama hayo marka wixiina u baahannahay nolosheenaa ku xidhan mana samaysan karno ilaahay noo sameeyena looma ictiraafsana looma qirsana arrinkaasi waa khalad weyn weeye dadka muslimiinta gaar ahaan inay iska daaweeyaan weeye oo ilaahay subxaana wa tacaala loo ictiraafo oo la barto oo la jeclaado oo lagu mahadnaqo subax kastoo waa baryahayaa waa nicmo cusub weeye intaas oo awooda ayuu muujinayaa intaas oo cilmi ah ayuu muujinayaa intaas oo naxariisahu muujinaya arrimahaas in laga sheekeeyo oo la barto qur-aanka xataa madanigaah baa ka sheekeeyey saxaabadii madiino joogta oo culmo waaweyn ah oo dawladda dhisan tahay ayaa waxaa loogu sheekeynayaa samaawaadka fiirsha la odhanaya ku cibro qaata si iimaankooda u ziyaado ina fii khalqi samaawaati walard wakhtilaafi leyli waalnahaar la aayaatin lilalbaab aayaddaasi ali cimraan wey ay ku jirtaa maxaa yeele iimaankan waa ziyaadaa waa nusqaamaya waxaa iimaanka ziyaadiy waxaa ka mid a ilaahi subxaana wa tacaala oo nicmadiisa la arko in kownkan lagu fiirsho il cusub kownkan ha lagu fiirsho aragti cusub naftaada ku fiiri aragti cusub wax kasta cusboonaysi oo dib u fiiri si ilaahi subxaana wa tacaala a u fahamtid oo ilaahi subxaana wa tacaala qalbigaaga ugu weynaado wa ilaa haddii kale ilaahay qalbigaaga ku weynaan waayo ilaahay qalbigaaga ma gelahayo qalbigaaga shaydaan baa fadhiisanaya waxyaalo kaloo maaragtay khuraafaadha iska gelahaya awoodda ilaahay kuu muuqan mayso laakiin insaanka awooddiisa kuu muuqanaysa ixsaanka ilaahay kuu muuqan mahayo ixsaanka dadkaa kuu muuqanaya nicmada ilaahay kuu muuqan mayso nicmada dadka maaragtay baa kuu muuqanaysa marka si dadku aysan ilaahay nooga xijaabin dadka iska leex ilaahi subxana wa tacala ixsaankiisa u banbax oo daawo oo fiiri oo ku cibro qaado oo wax kasta fiiri wax kasta cibro weey wa ilaa iimaankani intuu daciifo oo baabao baabao marka dambe ayay dabeeshu qaadaysaaba nebigu sal la alay waslam xadiis buu wuxuu ku leeyahay xadiis maaragtay saxiixa ina